Deegaanka Sale ee gobolka Huud ayaa lagu qabtay munaasabad xariga loogu jaraya dhismaha dugsiga hoose dhexe sare ee Sale kaasi oo dib u dhis iyo ballaarin lagu sameeyay. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay Wasaaradda Waxbarashada Somalilan, agaasimayaal Bahda Waxbarashada, Waxgarad iyo Haween. Wasiir Dowlaha Wasaaradda Waxbarashada Maamulka Somalilan Cabdiraxmaan Xuseen Xirsi ayaa ka warbixiyay dhismaha lagu soo kordhiyay dugsiga Sale.
Waxaan ka soo bilownay ilaa degmada Faraweyne, Bandarmaan, magaalo Muumin, iminkana saylaan joognaa sida adeer xasananbasi sheegay waxaanu xadhig ka soo jaray m c h ku yaalay magaala muumin waxaan u jeedaa bandaramaan magaala muuminna meel baan dhagax dhignay halkanna xadhiggaa laga jarayaa labada galaas oo horumar la taaban karo runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada iyadoo la kaashanaysa hay-adda allayd runtii maanta labadaa galaas galaaska sideedaad oo halkan laga furayo
qaar ka mid ah bulshada deegaanka sayla ayaa bogaadiyey marka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta idinkala qayb qaato idinkala qayb qaato waxaanan ku dadaalayaa wax kasta oo aynu qaban karno degmadeenna inaynu qabnay wax fiican baa inoo soo kornay ayaa inoo soo kordhay shanta sanno dabadeed insha allah waxaynu ku wada xisaabtami doonaa wax muuqda oo itus oo itaabsiiya annaga maanta haddaanay degmada sayla iyo deegaamada hoos yimaada farxad waxaa noo ah maadaama wasiiri dawlihii waxbarashada iyo wasiirkii caafimaadkoo labaduba halkan ka soo jeedaan ay nala joogaan annaga farxad weyn bay noo ti maanta maadsan yihiin wakhtiga ay noo soo hureen iyo hawsha ay u qabanayaan degmada sayla ee gobolka hawd ay u qabanayaan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin dhismahan ayaa door muhiima ka qaadanaya waxbarashada ardayda dugsiga maadaama markii hore iriiri ku ahaa fasalada wax lagu bara ardayda